bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo hayta qodobada warkaananka door karoon duhurnimadan weliba kumad aha ra-iisul wasaaraha soomaaliya wajar ee inliya shaqroojintuus ka sameeyay agaasimaha hay-adda nisa shacabka magaalada caasimadda ee muqdisho oo ku hadalay shaqaroojinta ka sameeyey taliyaha nisa iyo weliba diidmada madaxweyne farmaajo isugu korgoy shaqaroojinta taliyaha saya maamulka jubbaland oo taageeray shaqaroojinta laka sameeyey agaasimaha hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir dhallinyaradii laka afduubaday magaalada beledweyne ee maalmo hor oo weliba geekiyoona xorriyaddii reedlansiya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya abdiweli gaas oo ku hadalay go-aankii ra-iisul wasaare rooble oo shaqada isku kuroojiyay taliyaha nisa fahad yaasiin dagaalku dhiigshabe waa shabeellada hoose iyo weliba faahfaahinaha ku bahaya taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed oo shir deg degan isku wariyay saraakiila booliska soomaaliyeed dagaal beeleed khasaare jaysadyo ku socda gobolka hiiraan howlgal ka sameeya xaafadaha magaalada jowhar iyo warkaana duhurnimo dhegaystayaal ka dhaweyso doontaan duhur fayle dhegaystayaal waliba waa maalinimo asningow taariikhda waliba ee kabeegantaa liita bele sagaalaad sanada labada kun iyo labaatiyo kowka dhegaystayaal hanas waliba waxaaena qodobada warkaana duhurnimadan haanshoonka doorka ronay inas diyaariya warkii duhurnimo oo faahfaahsan insha allah duhur fayle dhegaystayaal ka bilaawno qodobkan kureey warkaana duhurnimadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble awood jar iyo enliya shaqaroojinta uskasuubi agaasimaha hay-adda nisa warbixin araantas ku saabsan maxamed cali yuunis iyo diyaar leh iyada oo bayaan uu soo saaray madaxweyne
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba shaqo joojin kumeergaara ka sameeyey taliyihii hay-adda nabadsugyada iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir kuriyad markii qanaca waaye jawaabtaha kubati kiiska ihraan tahliil faarax ra-iisul wasaare roobdha iyo xilkaasiyadiisa kumeergaare welibaan ka magacaabay agaasimihii hore ee nisa sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe warqadaha kabati xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba fahad lakafaray intii saddex maalmood gudaantee ku wareejiyey xilkaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka dada ee soomaaliya weliba faray in baaritaan dhammaystiran laka sameey kiiska iraan tahliil kureednalun gudbi maxkamadaha abuudangle arrintaas madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo taliyaha hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya fahad yaasiin weliba ka amara inti shaqadii sii wadada saasayna weliba la kashay qoraalha kubay villa soomaaliya tallaabada madaxweynaha iyo weliba kohorkoyasa go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo shaqo joojin ka sameeyey fahad kureed ra-iisul wasaaraha ka qanaca waaye jawaabtiha kubati fahad yaasiin oo ku saabsanaya kiiska ikraan tahliil haddaba ra-iisul wasaare rooble awood sharciga england inta shaqo joojin ka sameeyey agaasimaha nisa ciise dhoole weliba waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo kaxeel dheer shuruucda sirdoonka dastuurka iyo amniga weliban warmay laantaafka soomaaliga ee v o a welibana ku hadalay qodobada iska haysan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markaad fiiriso sharciga ama dastuurka soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isagaa u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go-aan ku gaaraan in taliyo la magacaabo ama taliyo laga qaado buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliyo hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuuaha ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo ilan madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqa ka qaadidda laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka kowdii may ee sanadkun madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo weliba khudbad ka horjeedayay baarlamaanka federaalka soomaaliya khudbad madaxweynaha oo covenite weliba unka ku hadalay qalalaasiya ku dhigay caasimadda iyo isku horkoyowkii hubaysanaay oo dhamari ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxdii mucaaradka madaxweynaha iyo weliba xaqiijiyay in howlaha doorasho iyo ammaanka dalka ka wareeji ra-iisul wasaare rooble isla markaana fari intii howlaha sidilanka talageliya ingudada waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha hadalka lamaada dhin iyo weliba hakabeegamay xilla xasaasi ee kuriyad markii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha suqowadan shaqa joojinta laga sameeyey fahad yaasiin kuriyad markii ra'iisul wasaaraha faadan qowdi muddo afartii siyeed saacadood intaa kugu jawaaba arrinta ikraan tahliil faarax oo ku tirsan ay ti hay-adda nabasugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya
ciidan mahadsanta maxmed cali yunis dhinaga kale haddaba shacabka caasimadda ee magaalada muqdisho waliba iyo ku hadalanah shaqa roojinta la kasuubiye taliyaha nisa fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba diidmada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo oo isku korkooyay shaqa roojintaas la kasuubiye taliyaha nisa ee fahad yaasiin maxamed cabdiraxmaan ibraahim iyo warkan faahfaahiye iyadoo bayaan uu soo saaray madaxweynaha lagu sheegay in go-aanka ka soo baxay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble uu yahay mid baalmarsan heerka aan waafaqsaneyn dastuurka dalka ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka jawaabay qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kaasi uu shaqada uga joojiyey madaxa hay-adda nisa rooble ayaa xilkaasi gumeel gaara ugu magacaabay saray guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe madaxweynaha iyo ra-isul wasaarahuba waxay cogsanayaan qodobo ee ku dhigan dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka dhibteen hadallada iskhilaafsan ee kasoo baxaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ku aadan shaqo joojinta lagu sameeyey madaxa hay-adda nisa inta aan ogahay aboowe madaxweynaha anugu waxaa ogaa asagoo laga tiriyey xilka maamulka dalka iyo dadka oo lagu wareejiyey ra'iisul wasaaraha si dastuuriya baarlamaanka hortiisa haddaana qaldanayn waxaa kaloo ogaa madaxweynuhu inuu ahaa musharax la tartamaya musharaxiinta kale oo xilka u sharaxa marka ciddii xil laga qaadaayo iyo ciddii xil loo dhiibaayo waxay ila tahay asaga inuusan shaqo ku lahayn bikoos ra'iisul wasaaraha loo dhiibay nidaamkaas iyo maamulkaas iyo shaqadaas inuu wado bikoos waa ogtihiina u malayna ayaan dhexdaasi khalkhal inuu waddanku galay haddii uu madaxweynuhu wax saxaayo ama wax toosinaayo markii horeba khalkhalkii aan galna iyo dagaalkii iyo hubkii madaafiicii meeshaan layskula soo baxa waa ogeyna waxaas ma aysa dhacdeen marka siday aniga ra'yi ahaan ayla tahay uma uma uma ma aragtaaye uma tababaran uma uma diyaarsano madaxweynuhu dalkan iyo dadkan inuu hadda kadib sii hago ama uu sii hogaamiyo ra-iisul wasaarahan waxaan u aragnaa nin nabadoona inuu yahay oo nabadda aad u jecel nin muxtarama inuu yahay nin dadka inuu wanaajiye rabo waxa sababta ku kaliftay inuu qaado xilkan ama uu ka wareejiyo fahad yaasiin kiis markuu dhaco meel markay wax ka dhacaan waxa ugu horrayso oo la qabtayaa waay dadka maamulka iyo mas-uuliyadda haaya meeshaasaa la xisaabiyaa hadday xil haayeen xilkiyaa si kumeelgaara xataa hadday hadhow yeeshaana lagu soo celiya si kumeelgaara looga sii qaadaayo madaxweynaha anugu waxaan dhihi lahaa middi middi ku taag xal maaha ummaddaanu waa kaceen waa qayliyeen indhahay furteen waa cabsadeen dadkaan hadlaaya gabdhay dhaleen moogta ikraanoo kale ani hadda gabaraa ehla i dhalay ikraanoo kala ahay wax kasta carabtu waxay tidhaahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj waxa daawada intaada gaarin intaa cudurka intuu kugu dhicin oo isdaawaylaheed intuusa imaaninaa laga hortagaa ka hortag hadda waa samayn weynaba annaga laakiin waxaan rabnaa sidii loo xallin lahaa waxaan xalkeedii anugu waxaan u arkaa waa uu maray ra'iisul wasaaraha waayo si kale laguma daawoobi karo ayadoo oon kiiska dadkii loo malaynayo ama lagu tuhmaayey aan tillaabo sharciya laga qaadin xalka anugu saasaa u arkaa waa tillaabo habboon in la qaado oo dadka xilkana laga qaado taxqiiqna la mariyo su'aalo la weyddiiyo la ogaado inay dembiilayaal yihiin inaysa ahayn la kala ogaado marka nin maamula ma la baari karaa lama baari karo kow xilkaa laga qaadaa kadibna waa la baaraa hadduu beri noqdo waa sidii la rabo inay axsaan sameeyaan ay dadkooda u naxaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku aragtay ay noqdaan wixii xun inay isla aadaan wixii fiicanna ay meel ka wada soo jeestaan wixii xunna meel ka soo wada jeestaan waxaan ka codsanaynaa inay xal waara gaaraan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa shalay la kulmay qoyska iyo ehlada ikraan taaliil faarax islamarkaana la wadaagay dareenkiisa ku aadan kiiska ikraan oo dhowaan dowladda sheegtay in shabaab ay dishay hase yeeshee ra-isul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ka dalbaday agaasime fahad yaasiin inuu warbixin deg deg ah oo ku saabsan xaaladda sarkaalad ikraan tahliil uu soo gudbiyo hase yeeshee taasina waxa ay keentay inuu si dhaqsi leh xilka shaqo lagu joojiyo
ciidan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan ibraahim dhinaga kale maamulka jubbaland weliba uu siina taageeray shaqaroojinta la kasuubiya agaasimaha hay-adda nisa fahad yaasiin qoraalha kubahay maamul goboleedka jubbaland iyo weliba laka taageeray shaqaroojinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble uuse kasuubiya agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir qoraalha kubahi jubbaland weliba markaas laka caddeeyay in jubbaland iyo ka ganacsanta tallaabooyinkuusu qaaday ra-iisul wasaaraha ee weliba ku kujawaabow codsiyadii isdabaroogaha ee weliba ku kooyay qoyska qaraabada iyo shacabka weynaha soomaaliyeed ee weliba laka dalbadayay sidii cadaalad iyo ka helan lahayd ikraan tahliil faarax oo weliba ku tirsanayd shaqaalaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa sidoo kale maamulka jubbaland ayaa sheegay in iyo markaas iyo caddeeyeen ummado soomaaliyeed niyon ajheen in ra-iisul wasaaraha uus mas-uuliyadda isu kuweya amniga doorashada iyo weliba hirgelinta qorshaha amniga ee dalka jubbaland weliba ay cambaarayaase mas-uuliyad darada uuse kakahi madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo ee weliba uuse kahal daaciyo go-aamada iyo weliba mas-uuliyadaha ra-iisul wasaaraha dalka welibana farmaajo uuse buhda uusan ka welibana uuse farmaajo sabuhda uusan ka bidhaamiyey ummado soomaaliyeed iyo weliba dunidaba in si shaksi weliba in markaasay si shaksi ah uuse unkulweynaday qaranka soomaaliyeed dulmiga iyo cadaalad darada garab buuhan markaas kuweya cadaaladda sidaya ka helwaysanta ikraan tahliil taasi oo weliba horseedo korta alqaladeynta qoyasa hirgelinta doorasho hor iyo halaale oo weliba dalka ku qabsooma siya laka eri qoraalka maamulka jubbaland ayo weliba korkooyan hilku-qaadistaas waa reedanka magacoowkaas madaxweynaha jamhuuriyadda uuse kuhorkooya hilkuqaartadawkiil kasuubiye fahad yaasiin inka dambeyn maamulka jubbaland iyo weliba uusan ka baaqay ummada soomaaliyeed iyo weliba hay-adaha amniga fulinta iyo weliba raacidda awaamiirta ra-iisul wasaaraha dalka garab istaagga cadaaladda dowladnimada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha soomaaliyeed xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha iyo weliba inta badan siyaasiyiinta mucaaradka yaa horey in taageeray go-aanka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uuse weliba shaqada kukoroojow agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee fahad yaasiin xaaji daahira weli warka doornaba idaacadda raadi ah baydhabo iyo dhugunsahaytana khiyaaray dhinaga kale wararka warbaahinada iyo ku helahayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba yoo sheegahayeena in dadaal dheer kureed inka dambeyn laka guulaysaday in la siidhiye dhalinyaradii sadiidii waa dhalinyaradii sadiid ahaayeen oo weliba dhowaan sababo la xiriira kiiska ikraan tahliil faarax lanka afduuwaday magaaladaas beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii lahadhaaf weliba socday dadaaliyo markaas wadeen odayaasha dhaqanka walgorodka iyo maamulka gobolka hiiraan kaasi weliba inka dambeyn sababay in dhallinyaradaasi geeka horediyo redlansi guddoomiyihii hore ee degmada beledweyne maxamed cabdiraxmaan ismaan qalaafow oo kumad ahay dadka dadaalkan galay arrintaasi iyo weliba uusan kuma hadnagay odayaasha dhaqanka ee weliba kaalinto weyn kujaysadiyey siidhyowka dhallinyarada hafduub ahaan lankahaysada welibana uus sheegay in dhallinyaradaas iyo markaasin galna waldembe dembe gaara ee markaasiyo galnana lanka iqaabu doogna saasaataw qaar kumid ah odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee dhinisho weliba yo sheegayna in falka afduubkahay weliba isku dhihi beledweyne saqalad ehnandhi habahaatonka dambeyn iyo ka guulaysadan in la siidhiya dhallinyaradaasi welibana yo ka baaqayna in xaaladda beledweyne la dejiyo
waxaa maanta farxad weyn oo ah dad muslimiin oo miskiin ah oo ardayad ah ama jaamacadaha raggii wax ka bartay ama jaamacadaha dhigaayay oo ay qabsadeen dhallinyaro yaryar oo muxuu ahaay oo u dhashay beesha reer gaaljecel gaar ahaan beesha caafi raggaas ayaa waxaan ugu soo baxa magaalada muqdisho ilaha ku mahadsan saaka inay heleen xurnimadoodii wiilishii odayaasha dhaqanka ee beeshaas horeas ugu hadlay nabaddoon aadan cusmaan kasaay iyo caaqil cali maadiye xasan iyo odayaasha kaloo lamidka ah ay kaga hadlaayeen nimankaasaga waxaa ku guulaysan in xurnimadooda siino eheladoodii
lagu wareejiyo ayagoo aan dhibaato arkin ayagoo caafimaadkooda la ilaalinayay alxamdulilah ilaha ku mahadsan saaka sidaas ayaan ku daynay raggii ay dhallinyarada ahaa aabbayaalkood waxaa dadka laga qabsaday beesha reer aw xasan oo culimaauddiinka soomaaliyeed ah dembi ayaga gaar ahay wiilashaas ka galeen ay jireen soomaalida ama ayaga naftooda wax galeen ayna jirin ayaa sababsatay arrimahaas waxaad horey u maqlayseen waana ka cudurdaaranaynaa inuu raggaasu akhyaarta culummada ah la qabto waa ka cudurdaaranaynaa maanta waxaan iskugu imaannay dhibaatooyinkii beledweyne ka dhacay oo ahaay wiilishii beesha reerow xasan oo dhallinyaro ay ku tala xumaysatay qaqabsatay ayaga oo aan wax hallaynin shirkaasaan maanta iskugu imaannay markii aan shirnay kadib waxaa noo soo baxday inaan wiilisha aan dhibdaysanin gacanku dhiigla'aan ahayn wax haba yaraatee lagu sheeganaya aysan jirin inaan deeyno ayaa noo soo baxday wiilishii waa deeynay xornimadoodii dibaan ugu soo celinnay guryahooday jiraan iyadoo meel kasta nagala soo hadlaayo sida wasiirka amniga ee hirshabeelle oo qadka nooga bixi waayey iyo xildhibaanada dhammaan maanta annagoo u dhan qalbi furan iyo niyad furnaan wiilishii ku wareejinnay
dadka ka nool magaalada beledweyne iyo weliba yo eedyoonku caroodana afduubka linjaysidii dhallinyaradaas oo weliba qaar sholay sheegay inay eedlanka kasaay magaalada wali bannaanka dembeyn laga guulaysaday inay xoreediyo reedyon helaangeeka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli gaas iyo waliba usiinu ku hadalay go-aankii ra-iisul wasaare maxamed xuseen robles shaqada kukuroojiye taliyaha hay-adda nabad sugada iyo qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin xaaji daahir cabdimajiid aadan abuukar iyo warkan faahfaahiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waliba iska khilaafeena shaqroojinta xalay helo damba ra-iisul wasaaraha uuse ka sameeyey taliyaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marnaha naqdi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas weliba uu sheegay in arrintan oo dhan laku baaqsada lahaayey markii lanfiiri xaaladda dalka ka jara islamarkaasna lambaha doorasho dalka lakahaga saxasilooneen ka jarta cabdiweli cali gaas weliba la hadalay idaacadda v o edaus oona sheegay inay faylahayd in warbaahinta lanis adeegsada haabanagatoo ra-iisul wasaare inuusa lahaay wado kale oo uus walka meelmari lahaay welina gaasuusa taageeray go-aanka ra-iisul wasaaraha uus shaqada kukroojiye agaasimaha nisa fahad yaasiin angadambeyntii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka marnaha naqdi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas weliba uu sheegay in markii hor ahayd in fahad yaasiin uus warbaahinta kiiska ikraan tahliilsa gaare uusa unka gudbay ra-iisul wasaaraha waana ku codsada inuusan ogolaado inuusan la wadaaga golo amniga qaran go-aanka ra-iisul wasaaraha shaqaduusa kuroojiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee soomaaliya welibaa taageeray midooba musharaxiinta iyo inta badan xubno mucaaradka
ciidan mahadsanto cabdimajiida dhinaga kale dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba kudhiyay deegaanka bariire ee kumada deegaanada hooskoyo degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose dagaalkii waliba usukoay ku reed markii dagaalamayaasha al-shabaab iyo weeraren saldhig ay ciidamada dowladdiio ka leeyeen deegaanka bariire walibana miilasay ku dhiyay dagaal lanas adeegsaday xubkan oo ishay shal duwan dadka deegaanka waliba iyo ka warameena iniyo dheegayeen dhawaq rasaasiyo inas adeegsadaayeen ciidamada dowladda iyo al-shabaab islamarkaana ay jaran khasaarooyin lamada dhinac iyo hogshaldeeri dagaalka al-shabaab iyo dowladda dhinaga kale saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda soomaaliyeed weliba ayo sheegan ah iniyo ku hortageen weerarkii kuway dhinaga al-shabaab islamarkaana la dagaalkii iyo la galan iyo ka deriseen khasaaro fara badan wararkii inkada dambeeyey weliba hataan oo dirahay deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose weliba ayo sheegahayna in ciidamada dowladdiiyo meelasayo ku wadan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo weliba howlgalyo kudhin ee dagaalamayaasha al-shabaab walaay wararha korar dhegaystayaal wararkan iyo barnaamijyadan dambe ka dhaweynsoo doontaan insha allah taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan xijaar iyo weliba uuse fariinandiray saraakiila booliska soomaaliyeed welibana uusan isku weeray shir deg dega siday yeshaaciyeen ilwareedyada kolsaanada kora shirkan oo weliba mid xasaasiya weliba markaas ku qeyb galaha ee dhammaan saraakiila booliska sida taliska qaybta guud ee gobolka banaadir iyo weliba dhammaan talisyada booliska may og ujeedka kulankan balse weliba ayaan badan tahay in markaas lanku hadalahaya xaaladaha koror iyo weliba xiisada ku dhalatay kiiska ikraan tahliil faarax oo weliba hayti sarkaal ku tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka sidoo kale weliba la filahay in taliska booliska hawse hasaara go-aano culus oo weliba markaas la xiriira xaaladda tegan iyo amniga guud ee caasimadda dalka maadaama xiisada kusii darahayta arrimahan iyo weliba markaasi hakabeegamaayana iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uus shaqroojin ka sameeya agaasimaha guud ee nisa sidoo kalena madaxweynaha usa ku horkooyay shaqroojintaasi taasi oo weli basheentay in iyo kasii darta xiisada ku jarta dalka khilaafka haatan weliba shacbahi iyo weliba durbo saameyntiis laku dareemay dalka welibana lan ogayne meeluhuusa ka dambeeyi doona muranka ku dhaladay shaqroojinta fahad yaasiin iyo weliba dilka la sheegay inay markaasi xoogaga kooxda al-shabaab yoonjaysadan ikraan tahliil faarax taasi oo weliba warbixin iyo gudbid hay-adda nisaya ka sheegtay inay ikraan tahliil faarax iyo dileen kooxda dagaalamayaasha al-shabaab taasi oo weliban ka dambeyn iyo isku fogayeen ee dalan jeediya ururkaasi si kastaba haataba dadka soomaaliyeed yaa weliba eedanku horkooye waa si kastaba haato dadka soomaaliyeed oo markaas yoon ka horayaan siyaasiyiinta walgorodka iyo qeybaha shal duwan ee bulshada iyo walaaca ku muujiye xiisada kusii darahayta ee weliba haatan ka dhex socota hogaanka villa soomaaliya taasi oo weliba suwiinlanku dareemahay magaalada muqdisho dhinaga kale wararka uuna ku helhayna gobolka hiiraan weliba ayaa ku waramahayna in imaylas aysu ku socda dagaal xoogan oo weliba ndhexeeya beelo walaale welibana markaas habahaya faahfaahino dheeraada ee weliba ka eedan dagaalkaasi wararka weliba sheegaha in dagaalka markaasi aysu qaraxi hiraabta kaba hadlay oo weliba markaasi waqooyi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanku kubeegan welibana wararkii inka dambeeyey iyo tilmaamahayna inuusu jara khasaare weliba shal deeri lamada dhinac ee dagaalamay ee maleeshi beeleedyada dagaalka ayaa weli socda sidaiyo markaasi iyo sheegaha in dadka deegaanka welibana lanas adeegsadaha ee hubka nooishay shal duwan welina may xaqiijin khasaaraha rasmiga ee weliba hashal deeri lamaada dhinac ee weliba dagaalamahaya dagaalkii la sheegay inuu salka kahaya xulbeereedyo weliba markaasi laskahaysada welibana horey lamada dhinac dhex maray dagaalaha qaraar ee weliba markaasi ku horeeyay dagaalka kan manajara wal weliba heshiis ee la shaldhakay beelahaasi weliba ka dagaalamahaya gobolka hiiraan maamulka hirshabeelle iyo weliba kan maamulka hiiraan iyo weliba iyo warahan ku saarnee dagaalkan socda welibana sidoo kale la sheegaha inay markaasi macquulata in dagaalkaasi ayuusa sii hoogeysada weli warkada hornimo idaacadda raadiyaha baydhabo dhugunsahaytan dhegaystayaal ciidamada dowladda soomaaliya haan iska jara boolis nabad sugidda iyo weliba militariga oo iyo wahelyahayn haan ku tirsan amison yaa howlgal wadajir ee weliba iyo ka sameeyeena ama iyo kufuliyeenah xaafado ku tirsan caasimada maamulka hirshabelle ee magaalada jowhar howlgalkii antiusa badan weliba markaasi laka sameeyay xaafadaha iyo weliba waadooyinka weyn ee weliba hagalow magaalada jowhar iyadoo ciidamada booliska iyo weliba haan burundi ee weliba ku tirsan howlgalka midooda africa ee amison iyo baaritaaniya ka sameeyahayeen baabuurteen oo ciisha shal duwan sidoo kale howlgalkiiyo weliba ciidamada iyo kafulyahayana wadooyinka hagalow iyo weliba haanku bahow magaalada jowhar sigaar ee baabuurta mootobajaajtiyo weliba haan sida weyn lanka isticmaala magaalada jowhar iyo tuulooyinka hooskoyaw saraakiil ku tirsan ciidamada booliska magaalada jowhar warabyo sheegeena in ujeedka howlgalkuus ahay dadaalada sugowka amniga doorashadaha socota ee weliba la filahaya iniyo ku dhiida magaaladaas jowhar magaalada jowhar oo ee caasimada maamulka hirshabelle iyo hamiina yaa hamiinadii lahdhaafay welibaa ku dhiyaayay falal amidara welibana ku dhiyay weerar bambaane weliba xildhibaano lalabeegsadii iyo hoobiyaal laka weeraray magaalada jowhara guud ahaanna dhegaystayaal welibaan taha gabagabaayan ee warkii duhur namaysan kula dareersan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo maxamed cali yuunus shuure iyo warka hasaari cabdulaahi salaadiisiina dareersiyaay xasan aadan khayr iyo farsamada kajari dhegaystayaal intii warkan kollamada unriyadan kulmaana weliba siin ku tabaanay sidaas iyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Wa 89.5